magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday mudda afar bilood ah baranaya cashiro ku saabsan hanaanka xog ururinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga sida xisaabinta tirakoobka qorsheynta iyo sirdoonka macmalka ah waxaana xiritaanka tababarkani ka qayb galay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale injineer maxamed cabdulaahi yuusuf oo kamid ah injineerada magaalada kismaayo oo kamid ah mas-uuliyiinta ka tirsan shirkadda ecosom ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan dhuxusha aan soo saarnaayo waa dhuxul dhagax waa dhuxul caadi oo cunto muddo lagu karsado way dhuxusha caadiga cuntada lagu karsado waxaan u soo saarnaa in looga kaaftoomo baahidii loo qabay in la laayo dhirta la xaalufiyo oo geedaha la jaro waxay ahayd shir ka soo baxay wadatashi laga sameeyey badbaadada deegaanka shir ka soo baxay ayay ka timid in la iktiraaco oo la sameeyo wax baahida looga bedesho baahida loo qabo in dhirta la jaro wax lagu bedesho baa go-aan waxaa lagu qaatay in lagu soo saaro projectga lasoo saarayo in geedka ama qayb looga daro dhinaca kale qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay kulankani ayaa u mahadceliyey shirkadda ecosom ubta hadday wax soo saarto waxaydan ay ka hor yimaadaan waa naxdin waay waxaan leeyahay saaxiibayaal wixiinu ay ka hor imaan dadkan waa u baahan yahay waxaad keenteen horumar bay u arkaan saddexdaas markaan xaqiijinay inay dhuxul ka samaynayaan kuna baahi tirayaan bulshadana waxaan leenahay soo dhowaada diyaara waxaan u nahay annagoo horeyna ugu jirnay shaqadaas haddana runtii su-aalaha agaasimuhu u ka dhawaajiyena in badan aynu hor taagnaayeen maadaama su-aashiina hor taagnayd meel loo helay galabta waxaan diyaar u nahay runtii inaan suulinno la dagaalano jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka horena waa ugu jirnay haddana waa sii wadi doonaa waxaan ka codsanay inay magaalo madaxda imaadaan dhuusamareeba hadafkeennu waxaa weeye dhammaan inaanu gaarsiino magaalooyinka galmudug ay ku fadhisoo dhan tababarkaani oo loo qabtay arday jaamacadda kismaayo ayaa iska kaashaday jaamacad ku taala dalka u k oo jaamacadda kismaayo